wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimo diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane nuur siidow baaba iyo daafuray ololo nadaafadeed oo ishilqaange oo shaqaalaha wasaaradda iyo mas-uuliyiinta ankasar ee wasaaradda iyo kumida agaasimaha guud iyo wasiirka iyo ku bilaabeen xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed soomaaliya maalmooyinka dambeey weybaa ku dareeray dayacatir iyo reedan habeeyow lakwedi xafiisyada shalduban ee wasaaradda ka koobanta wasiirka wasaaradda diintii awqaafta dowlada koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba iyo ku werbiyey ololo nadaafadeed iyo kuweedan guda wasaaradda alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wdiin wsal allahu wslim calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin waxaan maaragtay maalmahan dayactir iyo dib u hoween lagu waday wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta maantay waxaan daafuraynaa ololaha nadaafadda isxilqaanka oo ay ka wada shaqaynayaan shaqaalaha wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidyada waxaan ku faraxsanahay runtii shaqaalahan oo ah shaqaalo volunteer ah oo runtii si isxilqaan ah ugu shaqaynayo dowladda maantana diyaar waa maaragtay inay ka shaqeeyaan ololaha nadaafadda lagu baahinayo oo lagu dayactirayo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta iyo berri inaan ka dhammaan doono waxaan kaloo maaragtay aan ugu baaqayaa wasaaradaha dhigeen oo kale ayagana maaragtay inay u istaagaan wasaaradaha si isxilqaanna maaragtay ay ku bilaabaan ololaha nadaafadda wasaarad kastana maaragtay horteedii iyo gudaheediiba ay nadaafad guud ay ka wada shaqeeyaan qashinka lisa qaado rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi annadaafa nisfu min aliimaan maadaama nadaafaddo iimaanka barkiisa ay tahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala maantay shaqada nadaafadda aan bilaaweyno oo aniga aan horkacayo agaasimahan igu weheliyo inaan si qurux badan aan maaragtay ay noogu soo gebagabowi doonto haddii ilaahi subxaana watacaala raalli ka noqdo waa u mahad celinaa dhammaan shaqaalaha maaragtay maanta garbeheyga taagan oo nagu garab istaagay shaqadan quruxda badan insha allah aad iyo aad umahadsan tihiin jazaaka allahu khayr insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi